faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeney raadiyaha cadaado qodobadaad caawa ku dhegeysan doontaanna waxaa ugu dooroon faahfaahino kasoo baxaya weeraro ismiidaamin ah oo ka dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buulo berde ee gobolka hiiraan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa galmudug oo maanta la wareegay deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug madaxweynaha galmudug oo ka hadlay la wareegitaanka ciidamada dowladda ee deegaanada koonfurta gobolka mudug madaxweynaha maamulka puntland deni oo magacaabay guddiga ah diyaarinta wadaxaajoodka arrimaha federaalka iyo maamulka puntland maamulka galmudug oo sheegay inay xoojinayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab dowladda waddankaasi ugandha oo baadigoobaysa darawal soomaaliya oo haweenay dilay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo hub iyo qaraxyo ku qabtay degmada dharkalle ee gobolka banaadir al-shabaab oo iskaga baxay degmada xardheere kadib markii halkaasi ay kusoo dhowaadeen ciidamadii dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa galmudug iyo dadka deegaanka oo iskaabaya taliska booliska gobolka banaadir oo qabtay burcad dhac ka geysanaysay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya akhbaaraadka dibaddana warka habeen dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan iiraan oo xukun daldalaada ku filisay muwaadin haystay dhalashada dalkaasi britain intaas waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka habeene raadiyaha cadaado goordhow diyaar garooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa afar iyo tobanka bisha koowaad sannada laba kun labaatan iyo saddex waana habeennimo axad soo gelayso sabtina ay sii baxayso iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya qaraxyo ismiidaamina oo ka dhacay degmooyinka jalalaqsi ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale degmada buulo berde isla gobolkaasi hiiraan warar dheeraada ayaa laga helaya qarax ismiidaamina oo galabta ka dhacay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray askarta ciidan iyo dad shacab oo ku sugnaa magaaladaasi qaraxyada ah oo laba ah ah waxaa loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana gaariga ah ugu horreeyey uu ku qarxay bar kontarool oo ku taalla meel ku dhow buundada jalalaqsi halka midka kale uu ku qarxay bannaanka degmadaasi ugu yaraan siddeed qof ayaa geriyootay qaraxyada ka dhacay jalalaqsi halka in ka badan toban qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo durbadiiba loola cararay xarumaha caafimaadka sidoo kale waxaa jira burbur xoog leh oo gaaray dhismayaal qaraxyadu ay kusoo guddoomeen ilaa hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay maamulka gobolka hiiraan oo ay kaga hadlayaan qaraxyada ka dhacay degmadaasi jalalaqsi dhinaca kale degmada buuloberde gobolka hiiraan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay qarax ismiidaamina kaas oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxaana qaraxaasi lagu soo waramayaa inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad rayid oo halkaasi ku sugnaa sagaal iyo tobankii oktoobar ee sanadkii tegay laba kun labaatan iyo laba ayay ahayd markii weerar qarax ku bilowday ay al-shabaab ku qaadeen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan qaraxaas waxaa ku geeriyooday dad uu ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee degmadaasi maxamed nuur cagajoof dabaashe ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa galmudug ayaa maanta la wareegay deegaanka ceelhuur iyo deegaano kale oo hoos taga ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka howlgal ka waday galmudug ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta deegaanka ceelhuur ee gobolka mudug ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo garab ka helayay dadka deegaanka ayaa gudaha u galay deegaankaasi oo horey ugu sugnaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab qoraal ka soo baxay galmudug ayaa waxaa lagu bogaadiyey qabashada deegaankaasi oo ah mid istaraatiiji ah madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ka hadlay la wareegitaanka deegaanka ceelhuur ee gobolka mudug iyo deegaanada kale ee dhaca koonfurta gobolka mudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa war-saxaafadeedku ka soo saaray qabashada maanta ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee deegaanka ceelhuur iyo deegaanada ku dhowdhow ee hoostaga degmada xarar dheere galmudug waxay bogaadinaysaa howlgalka ciidamada qalabka sida ee daraawiishta galmudug iyo ciidanka kacdoonka dib u xoreynta ee ku xoreynayaan deegaanka ceelhuur howlgal qorshaysan oo si wada jir ah maanta u fuliyeen ciidamada qalabka sida daraawiishta galmudug iyo ciidanka kacdoonka shacabka oo iskaashanaya ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay deegaanka ceelhure gobolka mudug halkaasoo gebi ahaanba laga saaray al-shabaab madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye ayaa bogaadiyey ciidamada qalabka sida daraawiishta galmudug iyo kacdoonka shacabka ee ka dhanka al-shabaab isagoo sidoo kale madaxweynuhu dhiirigeliyey shacabka galmudug iyo ciidamada qalabka sida sida inay sii laba jibaaraan howlgalka lagu xoreynayo deegaanada galmudug iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed looga dulqaadi lahaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada nabadsugadii sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa hub iyo waxyaabaha qarxa ku qabtay xaafado ka tirsan degmada dharkaley ee gobolka banaadir cumar muxiidiin cumar ayaa warbixinta warkan magaalada muqdisho inooga soo diray ciidanka hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyeen degmada dharkiinle ee magaalada muqdisho waxaana ay kusoo qabteen haweenay gurigeeda ku keedsanaa hub iyo waxyaabaha qarxa saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa warbaahinta ku hadasha afka dowladda soomaaliya u sheegay in haatan uu socdo baaritaan lagu hayo haweenayda iyo hubka lagu soo qabtay islamarkaana loo gudbin doono maxkamadda howlgalkan guulaystay ayaa yimid kadib go-aankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalin ka hor uga dhawaaqay magaalada muqdisho kaas oo ahaa in khawaarijta garanwaaga ah ee dadkeenna ku dhex jirta haddana ugaarsanaysa deg deg looga soo dhex saaro ayaa lagu yidhi qoraal lagu faafiyey telefishinka qaranka soomaaliya guddoomiye ku-xigeen kaamigniya siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshayaal lagu xaqiijinayo amniga magaalada caasimadda ee muqdisho islamarkaana la bilaabi doono howlgallo lagu baarayo guryaha cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho mahadsanid weriye cumar weli dhegaystayaal waxaad degaysanaysaan warka habeen ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertis maamulka galmudug ayaa sheegay inay xoojinayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulka galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiiqo oo la hadlayey raadiyo cadaado ayaa waxa uu ka warbixiyey dhaqdhaqaaqyada ciidamada ee ka socda deegaanada galmudug ee la doonayo in lagula wareego goobaha ay kaga sugan yihiin al-shabaab galmudug wasiir abshir cabdi shiiqo oo intaa ku daray inuu socdo abaabul xoogan oo ka dhana al-shabaab islamarkaana looga saarayo deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin galmudug wuxuuna sheegay in rajeynaya in saacadaha soo socda ay la wareegi doonaan gacan ku-haynta degmada xaradheer oo ka tirsan gobolka mudug halkaas oo saacadihii lasoo dhaafay ay isaga bixeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta galmudug ayaa ugu baaqay shacabka ku nool deegaanada galmudug inay sii wadaan ka qayb qaadashada dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab ee ka socda galmudug taliska booliska gobolka banaadir ayaa qabtay burcad dhac ka geysanaysay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mar kale warbixinta warkan waxaa inoo eegaya waryahayaga cumar muxiidiin cumar ciidanka saldhigga booliska degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa gacanta ku dhigay laba nin oo hubaysan oo loo haystay inay dhac u geysteen dadka degan xaafadaha kala duwan ee degmada howlwadaaga ciidanka amniga ayaa labada nin ku qabtay gudaha suuqa weyn ee bakaaraha waxaana iyagoo indhaha ka xiran la geeyey saldhigga booliska degmada howlwadaaga iyagoona la sheegay inay dhibaato ku hayeen dadka shacabka ah dhanka kale ciidamada saldhigga deegaanka ceelasha biyaha ee dulaadka magaalada muqdisho ayaa waxay xala soo qabteen laba ka mid ah kooxaha ka ganacsada waxyaabaha ammaanka duuriya kuwaasoo ku iibinayay xilliga lasoo qabtay goobo ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada booliska ay gacanta ugu dhigeen rag hubaysan oo dhac ka geysanayay gudaha degmada hilawaha ee gobolka banaadir ciidanka amniga ayaana kordhiyey howlgallada lagu baacsanayo murcadda hubaysan ee dhaca u geysataa dadka shacabka ah ee magaalada muqdisho omar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho weli dhegaystayaal waxaad degaysanaysaan warka habeen ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis laamaha amniga ah puntland ayaa gacanta ku dhigay maandooriye iyo dadkii watay ciidamada booliiska gobolka nugaal ee puntland ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalooyinka garowe iyo burtunle kusoo qabtay xashiish qamri iyo dadkii watay iyo gaarigii lagu wadayba ciidamada booliiska nugaal ayaa ku guulaystay inay kontaroolka burtunle ku qabtaan lix iyo labaatan duub oo waaweyn oo xashiisha kuwaasoo lagu soo dhex qariyey dhar dhexdooda iyagoona sidoo kale qofkii waday iyo gaarigii lagu waday waxaana socdo baaritaano isagoo sharciga la horgeyn doono marka lasoo gabagabeeyo baaritaanka sidoo kale howlgal ka socday habeenadan ayay ciidamada ammaanka caasimada puntland ee garowe waxay kusoo qabteen duubab xashiisha oo la diyaariyey iyo dhowr caagadood oo qamriya dadkii watay waxaana socdo baaritaan si sharciga loo horgeeyo taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa u mahad celiyey ciidamada booliskii saraakiishooda iyo bulshada sida dhow la shaqaynaysa ee xogta usoo gudbinaysa taliyaha qaybta nugaal gaashaanla sare xuseen cali ayaa sidoo kale xusay inay dallacsiin u raadinayaan ciidamada booliiska ee juhdiga ku bixinaya sidii loo suulin lahaa maandooriyaha isagoona sidoo kale faray ciidamada iyo saraakiisha in lasii laba jibaaro howlgalka lagula dagaalamayo maandooriyaha madaxweynaha maamulka puntland ayaa guddi u saaray wadaxaajoodka arrimaha federaal madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi dane ayaa soo saaray xeer madaxweyne oo lambarkiisu ahaa eber eber labo kuna taariikhsnaa afar iyo tobanka januari sanada laba kun labaatan iyo saddex kuna saabsanaa magacaabidda guddiga diyaarinta wadaxaajoodka arrimaha federaalka dalka madaxweynaha puntland markuu arkay dastuurka puntland markuu arkay baahida loo qabo in la xoojiyo diyaar garowga wadaxaajoodka arrimaha federaalka dalka markuu go-aankii puntland ee kasoo markuu arkay go-aankii puntland ee kasoo baxay sagaalkii bishii januari sanada laba kun labaatan iyo saddex madaxtooyada puntland markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo aragnimada wuxuu xeeriyey magacaabidda guddiga diyaarinta wadaxaajoodka arrimaha federaalka dalka guddiga golayaasha dowladda cabdicasiis cabdulaahi cusmaan ayaa guddoomiyaha guddigaasi loogu magacaabay cabdi faarax siciid juuxa guddoomiye ku-xigeen saadiq abshir garaad xubin axmed jaamac cabdulle xubin maxamed cabdiraxmaan dhabancad xubin caarshe maxamed siciid xubin cabdulaahi maxamed xasan xubin ilyaas cismaan lugatoor xubin maxamed cabdiwahaab axmed xubin cabdifataax maxamed cabdinuur xubin xasan yuusuf nuur xubin maxamuud cawad cumar xubin maxamed cabdirasaaq ow cali xubin guddiga quburada ayaa sidoo kale iyagana kala ah axmed cali xaashi guddoomiye ismaaciil xaaji warsame guddoomiye ku-xigeen marwa seynab ugaas yaasiin xubin maxamed maxamuud ciise awowe xubin axmed abshir faarax xubin xasan maxamuud ciise biinje xubin cabdulaahi siciid ismaaciil kaytoon xubin maxamed siciid maxamed jabiye xubin cabdiraxmaan cabdulaahi xasan caananuug xubin xeerkan waxa uu dhaqan gelaya ayaa la yidhi marka madaxweynaha u saxiixay waa uuna saxiixay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa la filayaa dhowaan inuu ka furmo shirka dub-heshiisiinta maamulka koonfur galbeed ee dhowaan la shaaciyey guddiga farsamada ee qaabilsan shirka dub-heshiisiinta koonfur galbeed ayaa shaaca ka qaaday xilliga rasmiga ah ee uu shirka ka furmayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna caasimada kumeelgaarka ee maamulkaasi guddiga farsamada ah oo shir jaraa-id ku qabtay warbaahinta ayaa sheegay in shirweynaha looga arrisan doono xalowhelidda khilaafka ka taagan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed uu baydhabo ka furmayo lix iyo tobanka bishan janaayo gudoomiyaha guddiga farsamada yuusuf xasan cisaaq ayaa sheegay in shirka ay kasoo qeybgeli doonaan siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada maamulka iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalk oo shirka lagu casumay si xal looga gaaro khilaafka taagan sidoo kale guddiga ayaa wakiilada beesha caalamka iyo cid kasta oo loo diray xasumaad shirkaasi waxay ka dalbadeen in si deg deg ah u gaaraan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa sheegay in shirka dibheshiinta koonfur galbeed uu daafuri doono madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku wajahan magaalada baydhabo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa ku sugan magaalada baydhabo isagoo halkaasina ka wada kulamo hordhac u ah shirka dib heshiisiinta deegaanada maamulka koonfur galbeed ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gaaray deegaana horley oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ciidamada kumaandoosta xooga dalka danab iyo gorgor oo ay weheliyaan ciidamada difaaca deegaanka ah ayaa al-shabaabka la wareegay deegaanka ceel la helay hoostaga magaalada galcad ee gobolka galgaduud ciidanka xooga ayaa deegaankaasi ka wada howlgallo amniga lagu xaqiijinayo laguna baadigoobayo xubno ka tirsan al-shabaab ee iskaga baxsaday deegaankaasi kuwa oo soo gaaray deegaano ka tirsan gobolka galgaduud saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedkooda uu yahay sidii guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka galgaduud oo ay ku sugan yihiin al-shabaab looga saari lahaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka waxay ku sii siqayeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka galgaduud oo tobanaan sano ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab booliiska dalka uganda ayaa sheegay inay raadinayaan darawal soomaaliyeed oo baxsaday kadib markii uu shalay oo jimco ahayd shil gaari ku dilay haweenay labaiyo labaatan jir ah oo lagu magacaabi jiray mary akulo darawalkan oo magaciisa lagu soo koobay burhaan ayaa muwaadin soomaaliyeed oo degan kaakum ee dalkaasi suudaan koonfurteeda ayaa lagu eedeeyey inuu gaarigiisa ku jiray haweenaydaasi shilkan waxa uu ka dhacay waddada juba road ee qeybta galbeed ee magaalada lira city ee dalkaasi afhayeenka boolis goboleedka waqooyiga kioga norade kioga batreg jim okama ayaa u sheegay wargeyska daminer in eedeysanaha uu u kaxaynaya gaariga noociisu ahaa mershedis uu ku dhacay mooto ay wadatay haweenay rakaaba oo dhowr jawaan oo galley ah ku wadatay gaariga shilka geystay waxa uu lambarkiisa taargadiisu ahaa s s boqol labaatan iyo kow s s d lix boqol afartan iyo sideed mershedis afhayeenka waxaa intaa ku daray haweenayda ka dhacday mootada kadibna uu jiiray gaariga iyadoo haweeneyda ay ku geeriyooday shilkaasi afhayeenka okana waxa uu tilmaamay in booliiska ay ku baxeen shilka iyadoo meydka haweeneyda la dhigay qeybta meydadka isbitaalka goboleedka lira regional hosbital darawalka soomaaliga waxaa la sheegay inuu baxsaday isagoo gaariga ka tegay goobta uu shilku ka dhacay dhinaca kale afhayeenka booliiska goboleedka waqooyiga batreg jama okama waxa uu xusay in saraakiisha bilaabeen baaritaano inay raadiyaan darawalkii baxsaday ee geystay shilka sababay geerida haweeneyda lagu magacaabi jiray mister kula iminkana akhbaaraadka dibadda nin lagu tuhunsan yahay inuu qarax ka geysan lahaa uganda ayaa gacanta lagu dhigay afhayeenka booliiska magaalada kambala batrig ayaa sheegay in la qabtay eedeysane ka tirsan maleeshiyaadka hubaysan ee isbahaysiga ciidamada dimuqraadiga ay wada shaqaynta kala dhexaysa kooxda daacish ee i s i s afhayeenka saxufiyiinta kula hadlayay magaalada kambala ayaa waxa uu xusay inay dabagal ku ahaayeen koox lagu tuhunsan yahay inay yihiin isqarxayaal tan iyo bishii nofembar ee sanadkii hore laba kun labaatan iyo labo waxa uu intaa ku daray in eedsanaha dusha lagala socday guryaha ay ka karaysanayeen deegaanka kingaga ee magaalada kambala afhayeenka ayaa waxa uu xusay in hal eedaysane soo qabteen guri iyadoo baarayaasha ay soo heleen qalab uu ka mid yahay kuwa laga farsameeyey qaraxyada waa siduu hadalka u dhigay muddadii uu socday howlgalkaas oo ay si wadajir ah u fuliyeen hay-adaha ammaanka uganda ayaa waxay ku soo heleen saddex qasanadaha rasaasta ee qoryaha darandooriga u dhaca iyo siddeetan iyo siddeed xabo isla qorigaasi siddeetan iyo siddeed rasaasta bastooladaha nooca star bistolis iyo laba bastooladood oo kale oo nooca gudaha lagu farsameeyey tiro badan oo qalabka laga farsameeyo bambooyinka si kastaba haatee kooxda hubaysan ee isbahaysiga ciidamada dimuqraadiga ayaa waxay ku biireen kooxda daacish ee gobolka afrikada dhexe dowladda waddankaasi iiraan waxay xukun daldalaada ku filisay muwaadin haystay dhalashada dalkaasi britain golaha garsoorka jumhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayaa maanta oo sabtiga sheegay in la deldelay arlisa akberi oo haystay dhalashada britain iyo iiraan warbaahinta hay-adda garsoorka iiraan ee misa holland ayaa shaacisay in arisa akberi la deldelay kadib markii la raaciyay dhammaan nidaamka sharciga lana xaqiijiyey xukunkii ay gaartay maxkamadda sare ee iiraan xogeyaha arrimaha dibadda ee u k james clivery waxa uu jimcihii ugu baaqay dowladda iiraan inaysan aliis akberi ku filin xukunka dilka iyadoo dowladda britain sheegtay in la siyaasadeeyey arrinkaasi marxuumka la deldelay oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenkii difaaca iiraan waxaa lagu soo ogay inuu basaas u ahaa hay-adda m sixteen ee sirdoonka dibadda ee dalka u k dowladda iiraan waxay ku eedeysay hay-adda m sixteen inay ku lab lahayd falah lagu qaarajiyey madaxii saynis yahanada nucleerka iiraan muxsin warbaahinta dowladda iiraan ayaa waxay khamiistii hore baahisay muuqaal video oo ay sheegtay inuu muujinayo doorka aliisa akbari uu ku lahaa dilka caalimkii nucleerka ee dalkaasi muxsin iyadoo lagu dilay weerar ka dhacay duleedka caasimadda dalkaasi tahraan dowladda iiraan ayaa waxay horey ugu eedeysay israa'iil inay ka dambeysay dilkaasi intaas waxaa nooguna dhegaystayaal warkii habeen ee raadiyaha cadaado warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ashar maarke maxamed maxamuud wuxuuna idiga imaanaya stuudiya raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana dhanka farsamada iga saaciidayay shaafici sheekeeye intaan warkan warka xiga ku kulmi doona maana allah